axadka lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga ma ahaane wacalallaahi eebbaweyne korkii laa calaa hayrihi uunka intiisa kale danuga bax falyatawakal ha cuskadeen ha isku halleeyeen almu'minu inta xaqa rumaysay allah ha cuskaden ma asaaba min musiiba bale ma dhacdo ilaa biidniillah fasaxeebba inay ku dhacda ma ahaane waman ruuxa yu'min billah eebba weyne rumeeya yahdi eebba hanuunin qalbahu laabtiisa bisabri watawakul ayaa eebba ku hanuuninaya wallaahu eebba weyne bikulli shayin wax la arkay idaylkii caliimun alla u aqoon badan wa atiicullaaha alla warkii yeela wa atiicu rasuula suubanaha warkii yeela fain tawallaytum haddaad jeedsataan ood rabbi iyo rasuul warkood diidaana fa innamaa wax kale ma aha calaa rasuulina rasuulkanaga korkiisa waxaa albalaagu gaarsiin almubiinu ee cad allaahu eebba weyne laa ilaaha axad gar lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga ma ahaane wacalallaahi eebba weyne falyatawakal ha tala saarteen almu'minu inta eebba rumaysay yaa ayuha aladiina aamanuu ina min aswaajikum sababu nusuul bay lahayd hijradii markay bilaabatay ayaa rag isqalqaaliyey jiscinkiisa gundaday buraashada biyaystay inay intay maka ka hajiraan madiine ada ilmihiiyo bilcantii afarqaha ku dhagay inteed nooga tegi waa dhimanaynaa wii wii iska nagaaday raggii marka aan dhag u dhigin carruurtiiyo haweenka ee haajiray badar baa dhacday guul iyo waxaan la koobi karin bay gaareen qoladiina canaan baa u soo hoyatay habsaankay hijradii ka habsaamay kolka ay canaanta timid kadib ayay damceen carruurtii haweenkii inay ciqaabaan oo yidhaahdaan idinkaa khayrkaana dhaafiyey idinkaana lugooyey qoladii tagtay waxaasaskooda wax kama allaabin haddana waa laga maslaxay waxaa la yidhi iska daaya laakiin marka hore iska jira kolka intaana laga yaaba inay madani tahay qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyayow ina min aswaajikum alxamdu lilaahi aladii qaala min aswaajikum minta waa tabciidiyow laga yaaba naagtaadu inay kaa fiican tahay kaa cibaado badan tahay adoo hurda intay ku kiciso salliga kuu diyaariso war weyse qaaday kaxmeeshaay ku tira aa ku yidhaan haweenka kolka minta waa tabciidiyo gedigood maa kolka naagaha qaar baa ku minji xaabinay maxaad masaajidkaada aqalkaagamaa ku tukadi iyo midda ku tiri war ka tag meesha kax muslinka la soo tuko masaajidkaa lagaba yaabo xataa iyada inayan tukanin min aswaajikum tabciidiyo wey haweenkiina waxaa ka mid a qaar fiicanna waa jiraan allah nagu toosiyo ina min aswaajikum haweenkiina waxaa ka mid a iyo wa awlaadikum ilmahaad dhasheen caduwan baa ka mid a kuwa collakum idin cola oo khayrka idinka curyaaminay haddii kale dembi xumay kugu dhiirinaya inaad iyaga calaashaanka u dembi gasho yay kugu dhiirinayaan kolka wixii hadday saas yihiin seed yeelaysaa faxdaruuhum iska jira sidan haddii la yidhi in la ciqaabo hadday damceenna wa in tacfu lugooyaday idin lugoy haddaad cafisaano wa tasfaxumahooda ka jeedsataano wa takfiruu gafafka ay idinku kallifeen u dhaaftaan fa in allaha eebbaweyne kafuurun idinku idin dhaafaya raxiim waa idin naxariisanaya kusa talagala inamaa wax kale maaha amwaalukum xoolihiinna iyo wa awlaadukum carruurtiinna fitnatun jirab iyo bele inay tahay awalna waa lagula soo hadlay suuraddan suuraddii ka horeysay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illah waman yafcal dalika fa ulaa'ika hum alkhaasiruun inamaa amwaalukum waawlaadukum fitnatun bale qoorta idinku jirtow ee wallaahu eebba weyne cindahu agtiisa waxaa ajrun abaalgud cadiimu weyn wahuwa aljannatu wamaa fiiha falaa tufawituuhu haysdhaafinina barwaaqada eebba agtii taal haysdhaafinina intaad ilmaha iyo carruurta ku shuqlantaan fataqullaaha ilaah ka baqa intaa markay soo degtayna qaar baa weylaxay oo yidhi bilcaani ilma wax kuma rabno iyagiina waa la burus celiyey fataqullaaha ilaah waxaad ka cabsootaan mastadactum intaad gartaan ha isku dhabar jabin waxbau ka daaqati ka ah caawoo dhan baan tukanaya boqol baan soomaya laguma dirin wax fataqullaaha ilaah waxaad ka cabsataan mastadactum intaad awoodaan wasmacuu waxaa laydin faray maqla wa adiicu eebba warkii yeela wa anfiquu bixiya khayran arrintaa waa fiicnaan badan tahay lianfusikum naftiinna waman ruuxa yuuqa la ilaaliyey shuxa nafsihi naftiisa quduucnimadeeda bukhli maca alxirsi baa shuxi la yidha waxaa weeye qof inay wax ka dhacaan ogolay haddana inuu riyaal gaar mara ogolay riyaalku arkaba inuu gacantiisa galuu doonayo muxuu isku darsaday xirsi oo dadaal uu malafsanayo meelba taagany iyo inuusan ogolayn bakeeri biyaha inuu ka baxo saa markuu qofka noqdo waa u dhammaatay meel xun buu ku baktinaya waman ruuxa yuuqa la ilaaliya shuuxa nafsihi naftiisa dadaalkeeda ay wax ku dadaalayso fa ulaa'i kuwa hum iyaga almuflixuun kuwa liibaanaya in tuqriduullah eebba haddaada maahisaan qardan ama xasana wanaagsano maal xalaala mustaxiq la siiyey niyo samin lagu bixiyey qarda xasan uu noqonayo yudaacifu eebba waa laablaabaya lakum idinka fayakfir lakum eebba waa idin dhaafaya wallaahu eebba weyne shakuurun alla addoommadiisa abaal mariyo xaliimun dulqaad badan caalimul gayb waxa qarsan alla yaqaan iyo washahaada waxa muuqda labadaba alcasiiz alla addoommadiisa ka adag ogoda alxakiim maamul wanaagsan oo murti badan yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow ina min aswaajikum waxaa ka mida xaasaskiinna iyo wa awlaadikum carruurtiinni caduwan col lakum idinka idin colo khayrka idin dhaafinaya ama dembiga idinku hamboorinaya ee facdaruhum iska ilaaliya dhagaha u dhigina warkooda iska jira ee wain tacfu hore waxay idiin lugooyeen haddaad cafisaan oo watasfaxu xumahooda ka jeesataanoo isha ka laabtaan oo watakfiru u dhaaftaan gafafkay galeen fa in allaha eebbaweynana kafuurun lakum idinkuu idin dhaafaya raxiimun bikum waa idiin naxariisanaya inamaa wax kale maaha amwaalukum xoolihiinna wa awlaadukum carruurtiinna fitnatun balowe wallaahu eebbaweyne cindahu agtiisa waxaa ajrun abaalgud cadiimun weyn ayaan carruurtu idin dhaafinin fattaqullaha eebba ka baqa mastatactum intaad kartaan wasmacuu warka eebba maqla wa adiicuu waxii laydinku taliya yeela wa anfiquu dhiiba waxaad hanti haysataan khayran yakun arrinkaa wuxuu noqon khayran mid fiicnaan badan lakum idinka lianfusikum naftiinna u fiicnaan badan waman ruuxa yuuqa la ilaaliyey shuxa nafsihi naftiisa quduucnimadeed dadaalkeeda ay wax ku dadaalayso iyo bakiilnimadeeda uusan waxba ka dhacayn fa ulaa'ika kuwa cudurkaa xun laga ilaaliyey hum iyaga almuflixuun adduun iyo aakhiro labadaba kuwa ku guulaysanayaa in tuqriduu haddaada maahisaan allaha eebbaweyne qardan ama xasanan wanaagsan yudaacifu eebba waa idiin laablaabaya lakum idinka wayakfir eebba waa dhaafaya lakum idinka wallaahu eebbaweyne shakuurun alla addoommadiisa ku macdiya xaliimun dulqaad badan wey caalimu lgaybi washahaada wax muuqda iyo wax libirsan labadaba alla yaqaan wey alcasiizu alxakiim alla goba ee maamul wanaagsan wey suuratu alaaq yaa ayuha nabiyu idaa talaqtum unisaa bay ku magacaaban tahay suuratu alaaq waa suuraddii shan iyo lixdanaadu suuratu alaaq waa madaniya intii nabigu madiine ku noolaa suuradihii soo degay ayay ka mid tahay wa aayaatuha halaata cashrata aaya suuratu alaaq saddex iyo toban aayadoodu alaaqii iyo rajciyadii iyo ciddadii iyo nafaqadii iyo suknigii qofkii ay ciddo tirsanaysay siday suuradda u qaadaa dhiqtoo kale lama arag qole waxay leeyihin sabuu nusuul bay bacdulmufasiriin u sheegeen oo yidhaahdeen nabiga calayhi salaatu wasalaam xafsa bintu cumar furay malaku jibriil baa yimid calayhi salaam rabbigaa wuxuu maxamed ku farayaa xafsa inaad soo celisid fa innahaa sawaamatun qawaama qof la dayn kara maaha waa naag habeenkii salaatuleyl ka tukata maalintiina soonta kolkaasuu soo celiyey kolkaas sida wax loo furo ama wax loo ceshado ayay suuraddiina baraysa suuratu alaaq oo bilaabatay waatana abdow haadihi suura suuraddan waxaan ku bilaabayaa bismillaah alla magicii cuskashadii allii arraxmaan naxariis guud oo unka wada gaarta naxariista arraxiim mid gaar ahaneed naxariista qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi yaa ayuha nabiyu warka ummaddaa loo jeediyey nabigaana lagu toosiyey nabiga suubanow idaa tallaqtum idaa aradtum utalaaq haddaad furid damacdaan annisaa'a inaad naagihiinna furtaan haddaad rabtaan amrulibaaxa fatalliquuhunna fura laakiin liciddatihinna tiradooda u fura liciddatihinna waa maxay iyada oo naagta dhiig ka soo qabaysatay aan loona galmoonin ayaa dalaaqa la ridayaa hal dalqadaa la daynayaa markaa dalqadu ay dhacday daahirnimadaa kow baa loo leeyay daahirnimada ay daahirka tahay ay dalqadu ku dhacday kow baa loo leeyahay kolkaa dalaaqu mar xaaraan buu noqonayaa marna bidci buu noqonayaa marna sunni buu noqonayaa dalaaqa sunniga ee shareecada qarirtay waa midka kan aan tilmaannay waa inay naagtu daahir tahay daahirnimadana aan lagula galmoonin korkeedana hal dalqada lagu daayo ka xagga wa ma banaana ibtidaac markuu galo ama uu muxaram noqdo waxaa ma banaan yahay mase ma banaana shareecadu taa waa ka canaan doontay man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa rad yaa ayuha nabiyu nebiyahow idaa dallaqtum haddaad furid rabtaan annisaa haweenka fadalliquuhunna waxaad furtaan liciddatihinna ciddadooda u furo iyadoo daahira oo aan lala kulmin ayaa dalqad lagu daynayaa subaxaas ba hal cidday joogtaa laba qabays unbay sugaysaa oo kale ninkay rabtay guursanaysaa ama adigii baa soo rajciyaysanad dalqadii markay dhacdo daahirnimadana ku dhacdo waa axsul cidda tirada koob oo la socda maxaa yeelay ciddada axkaam badan ayaa ka ratimaysa haddii lasoo ceshan lahaa waa intayn ciddada dhammaanin intay ciddada ku jirto annafaqatu wasuknaa biilkeediina waa leedahay waa la masruufayaa gurigeediina laga bixin maayo waa degnaanaysaa idan waa in ciddadii lala socdo la ogaado waa axsul cidda ciddadii kooba wattaqullah ilaa ka baqa allihii rabbakum idinka rabbigiina ah oo labada amare haddeer la sheegay fatalliquuhunna iyo waaxsul cidda amarka laydin faray ilaalihi nahyina waak laa tukhrijuuhunna haweenkii la furay ha ka bixinina min buyuutihinna haddii la qabay gurigii lagu qabay laga bixin maayo dalqad baa lagu furay xukmu zawjiyay qabtaa aqalkeedii iyadaa weli leh nafaqadeediina iyadaa leh waa loo kaadinayaa walaa yakhrujna iyana yayan bixin oo inay baxda iyadana uma banaana ma nin ifuray baana joogaya uma banaana waa inay gurigaa ku jirto xukmu zawjiyay qabtaa bixin marun bay bannaan tahay ilaa ayaatiina inay la yimaadaan ma ahaane bifaaxishatin xumo mubayinatin cad faaxishadaa saddex shayba waa noqon kartaa awalan bahal carab dheer oo ereylaya hadday noqoto oo cawiya maa hadal laga seexan waayo raaxada ka qaado ummadda laba haddayba taa intay ka darto akhlaaq xumo ku darsato oy dagaalamayso waxadaysana alaabtii dabagedinayso gaaruunkeeda wadatan labadaba hadday ka darto oo ay shukaansi iyadoo nin wadata keentana oo zini iyo belo waxyaalaha markii lagu arko cidday fasaadinaysaa waa la burina waa la burina meesha ku jiri mayso dariskiibay dhibtay afbay ku dhibtay adduunyay ku dhibtay eraybay ku dhibtay laakiin wixii in la qoonsadoo la iska jirnaca lama rabe bifaaxishatin mubayina waa inay waxaan lagu dhaliila wax cad yihiin carabkeedii iyo buuqeedii cawiya maalin dariskii dagaalkeedii tuuganimadeedii rabshadeedii wax muuqdaa la raba iyadoo zini iyo jinni wadata iyo ajaanib dadan maxram ahayn wax la taaban karaa la rabaa hadday la timaado waxaan uma dulqaadan karnay gaar nooga joogsaa lele وتلك تسع حدود الله سودمي بحر رقايا ومن روح يتعدى قدبة حدود الله سودمي بحر رقاي فقد وحرونا ولما نفسه نفتي سئين ظلمي فقد عرضها نفتي سيوح أبندقي لعقاب الله عز وجل سبب كمرك عوانك قفك دلقد اللغفري قرق عجوك تلولي ياي إلى وحيري سبحانه لا تدري ما أغي أيها شخص ضعيف لعل الله يبوين مدنانك yuxdithu inuu soo darisiiyo bacda daalika dalaaqaa kadib amran tala kale kolkii horeba haddii dalaaqa uu ku yimi si seef laboodnimaa iyadoon dhibaato labadan qof ka dhexaysa jirin liasbaabin khaarijiyin kor hadduuba dalaaqa ka yimi la ysku diray labadooda aan laga fiirsanin kolkay caradii dhammaato waa laysrabaa hadhow waa laysku weydhaxay markaa dalaaqan la tashiilaya nin iyo naagba waa u maslaxo gabadha waa u maslaxo cidday gelaysaa muddadaa ciddaday ku jirta waa qof daciif meella wax uma yaalaan intaa inay asturnaato oy biilkeeda iyo gurigooda way u baahanta adiga naftaada hadaayad aad wax furaysay waa dhirfanayd in xoogaa aad degtid geratid qofka inaadan ka maarmin abbaaraad dhaqmayseen owlaana idin dhex martay waa istaqaameen adigana jaanisaa lagu siiyey iyadana jaanisaa la siiyey kolka dalaaqa la tashiilay iyo sidan wax loo maamulay waa maslaxa liljamiic wasadaqa allahu fii qowlih laa tadrii lacala allaha yuxditu bacda dalika amran caradii hadday dhammaato ilaa qofkii kuu macaanaya seediyeen laa tadrii ma ogi lacala allaha eebaweyne mudnaantii yuxditu inuu soo darisiiyo bacda daalika dalaaqaas kadib amran jacayl kale yaa ayuha nabiyu suubane idaa dallaqtumu nisaa haddaad naaga furid rabtaan fatalliquuhunna daaya dalaaqa liciddatihinna tira iyaga u tira galaysa daahirnimo aan lagula kulmin waa xasul cidda dabadeed tirada kooba intii rajciyadii yayan boos gafin wattaqullah ilaah ka cabsada rabbakum idin abuuray laa tukhrijuuhunna ha bixinina gabdhaha min buyuutihinna aqalahooda ha ka bixinina walaa yakhrujna iyana yayan bixin ilaa an yaatiina inay la yimaadaan ma ahaane bifaaxishatin inay ceeb la yimaadaan mubayinatin cad min albadaaca rabdheeri iyo dagaal iyo zina inay la yimaadaan wa tilka taas laydiin sheegay xuduudullah soodimihii eebbowey waman ruuxa yatacadda guduba xuduudallah eebba soodimihii faqad waxaa dhaba dalama nafsah in naftiisuu dulmay laa tadrii ma ogi lacalallah eebba weyna mudnaantii yuxdisu inuu soo darisiiyo bacda daalika dalaaqaa kadib amran kalgacallo labadoodii dhex marta faidaa balaqna waaxsul ciddata waataynu soo marnay faidaa balaqna hadday gabdhuhu u dhowaadaan ajalahunna madashoodii oo saddexdii daahirnimo inay gaarto hadday u dhowaato adigii jaanis baad weli leedahay bil iyo labaa ku martay waa fiirsatay subaxa labaa kuu bannaan faamsikuuhunna haysta gabdhaha bimacruufin wanaag qabidi dhaqan iyo wanaajin ku haysta aw faariquuhunna haddaydaan dhaqan ka rabin daaya bimacruufin wanaag oo waa inaadan rajciyaysan wa ashidu markhaati geliya daway cadlin caadilnimo labow saaxiiba oo minkum raggiinna waaweyn shahaadada marka nikaaxa ay maraysa wax la guursanayo waa rukni min arkaani nikaax oo tala nikaaxu asixi maayo shahaada la'aan ama min naaxiyati talaaqi warajca haddii la furayo ama la ceshanayo shahaadadu markaa sunno wey ayadoo ninna kula joogin waa furmi can qasdin waa niya haddaad dalaaqii ugu dhawaaqdid amaad rajciyaysatid adigunbaa hadhow taxqiijin lagaa rabaa haddaad lagugu aaminana suuragal wey haddii kalena waad xaqiijinaysaa wa ilaa shahaadada cinda anikaax ruknun min arkaani nikaax laa yasixu nikaaxu ilaa bihi ama talaaq waarajciya fa sunna min sunani illaahi caza wajal haddii markaad markhaatigii ka mid ahay ama nikaaxi ama dalaaqi ama rajciyadii qofkii joogay haddaad ahayd waa aqiimu shahaada shahaadada toosiya lilaahi liajliillah alla dartii laa lilmashhuudi lahu walaa lilmashhuudi calayh qofka dhibsanaya ayaa mashhuudu calayhi la yidhaah ay culaab fuulayso mashhuudu lahuna waa qofkay dani ugu jirto labadaa midna ha milicsanin eeba weyne milicsa daalikum kaa la idiin sheegay yuucadu bihi waxaa lagu waaniyey man ruux kaana ahaaday yu'minu mid rumeeyey bilaahi eebba weyne walyowma maalin alaakhiri dambaysay waman ruuxa yataqillaha alla ka baqa yajcal lahu eebba wuxuu yeelaa makhrajan dhibaatadii la gudboonaataba meeluu uga baxo ayuu eebba u yeelaa wayarsuqhu waa dheefiyaa min xaysu meeluusan laa yaxtasib malaynaynin waman ruuxa yatawakal cuskada calallaahi eebba weyne korkii fa huwa eebbana xasbuhu alla ku filan wey inallaaha eebbe baaliqu amrihi amarkiisa meeshuu la rabo ayuu gaarsiiyaa wax joojin kara male adwa xaruna jacalallaahu eebba inuu yeelay likulli shayin wax la arka ideelkii qaadiran xisaabuusan dhaafaynin buu u yeelay waman yataqila yajcal lahu makhrajan sababu nuzuul baynahay cawf ibni maalik alashjaaciyi saxaabi la ohan jiray ayaasuu banaha u yimid wiilkiisa adduullaan raacay wiilkii baa lala haray hooyadii baa aad u kululaatay kolkaasaa wadaadkan rasuulka u yimid oo yidhi yaa rasuulallah yarkii aan dhallay waa lala haray colkii gacantiisaa lagu ogaa wadaaddiina waa xamili laadahay maxaan yeellaa yaa rasuulallah markaasaa rasuulku yidhi adiga iyo islaantaada waxaan idin farayaa an tugtira inaad badisaan qawla laa xawla walaa quwata ila billaah tabar ma haysaan gacan cadaaba ma ku jira haa walaa xawla walaa quwata ilaa billah badi wadaadkii baa qanco qaboobay wadaadii buu u yimid rasuulka saanuna faray yaa baylahay nicma ma amarana bihi bay wuxuuna faray qiimi badana garkaa la geliyey labadoodii walaa xawla walaa quwata ilaa billah walaa xawla walaa quwata ilaa billah midii la arkaba kanooni bay noqotay ciidamadii wiilkaastii madaxa uga dhacday hurdaasa looga dhigay waa la iska seexseexday wiilka u xirxiran xariggii intuu iska furay ari ay wateenna soo kaxay isagoo meeshii hurda yu wiilkii ari wata yidhi wiilkan waaba laga sabarsanaa ari miyaa la filay kolkaa wiilkiiyo ari ciidan ka badan wata koladii meeshay hurdaan walaa xawla walaa quwatadii a madaxa budaysi oo hurdo ka dhigta meeshii weli hururdaan wiilkiina arigiiyo gurigii la yimid waxaan waxay noqotay la filay kolka waa wax tajriba ah waa tashriic ilaah inoo jideeyey nabigaana soo gaarsiiyey haddaad yaabtid ha gafin walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyi alcasiim xasbuna allahu wa nicma alwakiila gafi faidaa balagna hadday u dhowaadaan ajalahunna madashoodii faamsikuhunna haysta bimacruufin wanaag aw faariquhunna daaya bimacruufin wanaag ku daaya naagta in cadaadin loo hayaa diintu ma ogola labadaasay ogoshahay wanaag ku hayn wanaag ku dayn waashiduu markhaati geliya haddaad haynaysaan iyo haddaad daysaan daway cadlin caadilnima labow saaxiibo minkum raggiinna waaweyn ka mida oo aqiimuu shahaada qoladii markhaatiga ahayd baa la amray shahaadada toosiya lillah liajlillah alla daraaddii u toosiya xaggana hadayina xaggana hadayina qofna ha ku dhibina qofna ha ku dhaqaalaynina saa wax ogaateen u sheeg daalikum arrinkaasaa yucadu bihi waxaa lagu waaninayaa man ruux kaana aaday yuminu mid rumeeyey ilaahi eebbaweyne walyowmi maalin calaa aakhiri dambaysay waman ruuxa yataqi llaha alla ka baqa waa cawf ibni maalig iyo wadaadiisii yajcal lahu eebba wuxuu yeelayaa makhrajan wixii dhibaatee ku timaad meelay uga baxaan wayarsuqhu alla waa dheefiya min xaysu meel laa yaxtasib wiilkii isaga ha badbaadiyey ha dhintay arrin joogtay wiilkii baa xoolo keenaya meesha kuma jirin min xaysu meel laa yaxtasib uusan wax ka filay baa dheef iyo cunto looga keenaya waman ruuxa yatawakal tala saarta cala allaahi eebbaweyne korkii fa huwa eebbana xasbuhu waa ku filan yahay ina allaha ilaah baaliqu amrihi amarkiisa mid gaarsiiyo qad jacala allaahu ilaah wuxuu yeelay likulli shayin wax la arka ideylkii qadran muddo uusan dhaafaynin wallaahi yaisna haweenka markaan caado ku dhacay ciddadii baa bilaabatay oo ama waa dhaafayna waa waaweyn yihiin ama waa yaryar yihiin ma gaarin wallaahi haweenka yaisna quustay min almaxiidi dhiig min nisaa'ikum haweenkiina ka mida in irtabtum haddaad shakisaan fa ciddatuhunna muddada loo tirin salaatatu ashirin bilayaal saddexa wey wallaahi kuwiina saddex bilood baa loo tirin lam yaxidna dhiigba uusan ku dhicin uuraydiisee la yeelay wawlaatul axmaali urku wow saaxiiba ajaluhunna madashooda ay yadacna inay dhigaan xamlahunna caloosha waxay ku sidaan ama waa laga dhintay ama waa la furay ciddadeeda uurkeeda wey ama ha u badnaado ama ha u yaraado subaxay dhashaa ninkay rabtay aroosi karta waman ruuxa yataqillah eebba ka cabsada yajcal lahu eebba wuxuu yeelaa min amrihi taladiisa yusran fuday daalika arrinkaasa amrullaahi rabbi uu idin faray anzalahu eebba amarkaana wuu dejiyey ilaykum idinkaa laydiin dejiyey waman ruuxa yataqillah alla ka cabsada yukafir eebba waa asturaya canhu xaggiisa sayi'aatii xumayaalkiisa waa yucdim alla waa u weynaynaya lahu isaga ajran abaalguudka haweenkii la furay askinuuhunna dejiya min xaysu meeshii aad sakantum idinka degan tihiin oo qofkii si caada a meeshay degnay ayuunbay degnaan ahna min wujdikum idinka tabartiin iyo awoodin inta tabartaada dhaqaale ay la eg tahay yaa dejinaysa gurigaad ku nooshahay yaa qayb laga siinaya walaa tudaaruuhunna haweenkii la furay ha dhibina litudayiqu inaad ciriiri gelisaan calayhinna korkooda ee wa in kunna hadday haweenka la furay yihiin uulaati xamlin uurkuwow saaxiiba fa anfiquu nafaqeeya calayhinna korkooda nafaqatulxamli baa la yidhaah uurkaa lagu nafaqaynaya labadoodaa ku heshiinaysa hadday ku heshiin waayaan adigaa qadaraya isna wuxuu tixgelinayaa dakhliga soo gala yowmiyan ama shahriyan iyo inta waajibka ku leh ayuu isu qaybinaya fa anfiquu nafaqeeya calayhinna korkooda xataa yadacna ilaa ay ka dhalaan xamlahunna uurka waxa ay ku sideen ee fa in ardacna kolkaa kadib hadday nuujin noqoto haddana nafaqatulirdaac baa la siinaya in ardacna hadday nuujiyaan lakum idinka faatuuhunna siya ujuurahunna ujraturidaac labadoodaa ku heshiinaya waatamiruu isfara baynakum dhexdiina aabbiyo hooyo wey ilmaha dhashay bimacruufin wanaag wa in tacaasartum haddaad iscuslaysataan oo adagana biilkii bixin waayo habarta ilmihii u dulqaadan weydo haddana laa tudaaru waalidatun biwaladihaa walaa mawluudu lahu biwaladihi ilmahay siinaysaa qof kale u geysanaya fasaturdicu waxaa u nuujin lahu aabbaa ukhraa naa kale kolka marka nafaqadan ridaaca dhaqaalaha qofkay noqonaysaa nin dhaqan hadduu yahay wax quman inuu siiyo hadduu liitaana waa kan liyunfiq ha nafaqeeyo haweenkii wax nuujinayay ama uurka lahaa ama la qabay duu saacatin tanaadnimo qofka u saaxiiba maalqabeenka min sacatihi tanaadnimadiisa iyo maalkiisaan badan wax u qalma hasiya qofkan uurka u leh ama u nuujinaysa waman nin qudira lagu ciriiriyey risqiga calayhi korkiisa risquhu oon waxba haysanin falyunfiq wax kaloo lagu xukumaya lana xiri maayo falyunfiq ha bixiyo mima kii un waxa ka bixiyo ataahu llaahu eebba siiyey laa yukallifu llaahu eebba ma xil saaro nafsa naf ilaa maa wixii maahane wax kale aataaha eebba uu siiyey sayajcalu llaahu alla wuxuu yeeli doonaa bacda cusrin culayska markaa jiray ka gadaal yusran fudaydo maaliyo waxaasaa la yeelan doona waka'ayin badana min qaryatin degmo catad kibirtay can amri rabbiha rabbigeed amarkiisa ka kibirtay iyo wa rusulihi rususha amarkooda kabacdi faxaasabnaaha aanu xisaabnay xisaaban xisaab shadiidan daran wacadabnaaha aanu cadaabnay cadaaban cadaab nukran daran oo fadaaqad dhadhamisay wabaala amriha amarkeeda baaskiisa oo wakaana uu noqday caaqibatu amriha amarkeeda cirib dambeediisii khusran tacabeel iyo talaxuma uu noqday badana acadallaahu eebbuu u darbay lahum iyaga cadaaban cadaab shadiidan daran fattaquullah ilaah ka cabsada yaa ulil albaab yaa asxaabi alcuquul caqliga kuwa u saaxiibkow aladiina ulul albaabka aamanuu rumeeyeyow haddaad tidhaahaan maxaan ku cabsannaa waxaad ku cabsataan qad anzala allaahu ilaah wuxuu dejiyey ilaykum idinka dikran qur'aan haddaad tidhaahdaan yaa noo sheegayaana rasuulan baan idiin soo dirnay yatluu akriya calaykum korkiinna aayaatiillah ilaah aayadyaalkii mubayinaatin iyagoo aayaadku wax walba caddaynaya ulajeedadana liyukhrija eebba inuu bixiyo aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey wa camiluu camal falay alsaalixaati acmaal suuban min aldulumaat mugdiyaal inuu ka bixiyo ila annuur iftiinna u bixiyo waman axad yuumin rumeeya bilaahi eebba weyne ee wayacmal sameeya saalixan camal wacan farafara idguta iska ilaaliya manhiyaadka yudkhilu eebba wuxuu gelinayaa jannaatin beerayaal ay tajrii dareerto min taxtiha guryaheeda iyo geedaheeda hoostooda alanhaaru webiyaala fara khaalidiina iyagoo ku waaraya fiiha jannada gudaheeda qad waxaa dhab abadan weligoodii allaho bay ku waarayaan qad waxaa runa axsanallaahu eebba inuu wanaajiyey lahu axadka risqan cuntuu u wanaajiyey allahu macbuud xaqa alladii allawe khalaqa abuuray sabca samaawaatin ciraryaal toddoba ah wa min alardi dhulalyaalna wuxuu abuuray midlahunna toddoba kale yatanazzalu alamru amarka eebbaadaga baynahunna labadaa toddobaad dhexdooda ayaa amarka eebbadagaa litaclamuu inaad ogaataan baa laydinku sheegay ana allaaha eebba weyne calaa kulli shayin wax la arka kulligii korkii qadiirun eebba kale inuu yahay wa ana allaaha eebba weyne qad axaata inuu koobay bikulli shayin wax la arka dhammaantii cilman aqoon buu ku koobay wallaahu aclam